بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن علي بن أبي طالب حديثك بقول إيه سقاشن إيه سقالات علي بن أبي طالب وحا لغوري قال إنه يريه bacaa الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam nabigu wuxuu diray sariyatan ciidan ilaala ah oo aan badnayn wastacmala rajula nabigu ciidankaas wuxuu madax uga dhigay nin min alansaari oo ansaarta ka tirsan ciidankaas ilaalada ah oo nabigu salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam uu diray wuxuu madax uga dhigay nin reer ansaar ah wa amarahum nabigu ciidankii wuxuu faray an yutiicuuhu ninkaas inay ateecaan oo ay ka amar qaataan oo amar diiddi aysan samaynin saasuu nabigu sala allahu calayhi waala wasalam ciidankii kula dardaarmay waa la baxay faqadiba ninkii waa carooday ansaariga ahaa oo ciidankan madaxda u ahaa faqaala wuxuu yidhi markuu carooday alaysa amarakum اnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam arrinku miyuusan ahayn nabigu inuu idin faray an tutiicuunii inaad i ateecdaan oo iga amar qaadataan arrinkaasoo ma jiro qaaluu waxay dhaheen balaa haa waa jiraa oo nabigu salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam wuuna faray inaan ka amar qaadanno qaala wuxuu yidhi fajmacuu xaطaban xaabo soo gura soo uruuriya fa jamacuu waa soo uruuriyeen xaabadii faqaala wuxuu yidhi awqiduu naaran xaabadan dabku qabta ha la shido fa awqaduuhaa way shideen faqaala wuxuu yidhi udkhuluuhaa naartan gala dabkan gala ku daata fahammuu way damceen inay ku daataan ila nabiga sala allahu calayh wacala wasalam amarkiisiiyay heestaan oo ah ninkan inay ateecaan laakiin waxaa ka maqan innama ataacatu bilmacruuf qofka waxa lagu ateecaa wixii aan macsiyo ahayn dadkan inay isgubaanna waa macsiyo arrinkaasoo kale inay ka yeelaan marka ma ahayn fahamuu way damceen wa jacala bacduhum qaarkood baa wuxuu gudo galay yumsiku bacdan kuwa kale inuu qabanaa qolaa waxay damcaya inay dabka ku daato kuwaa celinaa waa is celcelinayaan wayaquuluuna markaasi haddana waxay leeyihiin fararnaa ila اnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam nabiga xaggiisaan usoo cararnay min annaari annagoo naar ka cararayna oo waxaan usoo islaannayba waa naarka carar ma naaraan geli karnaa saasay leeyihiin famaa zaaluu saas kama aysan zuulin inay ku sugan yihiin xataa khamadat innaaru ilaa dabkii uu damay oo uu basay fa sakana qadabuhu caradiisii ninkii ansaariga ahaana waa degtay caradii waa ka baaday fa balaqa arrinkaas baa wuxuu gaaray fa balaqa daalika yani arrinkaasa wuxuu gaaray annabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga qisadiiaa nabiga loo sheegay fa qaala wuxuu yidhi low dakhaluuhaa hadday geli lahaayeen maa kharajuu minha kama aysan soo baxeen ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama laga gaaro hadday geli lahaayeen ma aysan ka soo baxeen ilaa qiyaamaha laga gaaro waa lagu cadaabi lahaa alطaacatu fi lmacruuf qofka madaxda waxa lagu adeecayo waa wixii macruuf oo sharcigu ogol yahay laakiin waxaan sharcigu ogolayn oo sharcigu uu diiday lagu adeeci maayo laa طaacata fi lmacsiya xadiiska laba boqolaad can caaishata can اnabiyi salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam caaisha waxaa laga wariyey ooy nabiga ka wariyey salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam qaala nabigu inuu yidhi mahalu اladii yaqra'u اlqur'an ninka qur'aanka akrinaa wa huwa xaafidun qayb culammada ka mid ah waxay dhaheen mahalkan wuxuu ku fiican yahay in zaa'id laga dhigo oo la yidhaahdo alladii midka yaqra'u lqur'aana ee qur'aanka akhrina wahuwa asagoo xaafidun xifdisan lahu qur'aanka qofka qur'aanka akhrina asagoo xifdisan axkaamtiisii iyo xuruuftiisii iyo kelimaadkiisii maca asafarati wuxuu la jiraa ergada alkiraami ee qiimaha badan ergadaas oo ah malaa'igta ilaahay asafara waa jamcu safiir qofka safiirka ahna waa qofka ergada ah safiir luqadda carabiga macnaheedu waa qof erga ah waay oo la dirsaday oo meel loo dirsaday safara sifaaratan yacni qofkaasi wuu ergeeyayay ka dhigan tahay qofkani waa safiir ergo waaye malaa'igta ilaahay marka waa qole waa dad ilaahay uu soo dirsaday saas daraaddeeda waxaa loogu magacaabay asafara alkiraamna way qiimo badan yihiin oo ilahay agtiisa qiimay ka leeyihiin waxay la mid tahay ka qowlihi tacaala biaydii safara kiraamin barara qofka qur-aanka akhrina asagoo xifdisan malaa'igta macooda ayuu ahaaday aad uu u qiimo badan yahay ajirkiisu waa badan yahay wamahalu ladii waladii midka yaqra'u lqur'aana qur-aanka akhrina wahuwa asagoo yatacaahaduhu yatacaahadu lqur'aana qur'aanka ku celcelina maanta dhan waa akhrina waa ku celcelina wa huwa qur'aankuna calayhi asaga korkiisa shadiidun waa ku daran yahay qur-aankuna waa ku adag yahaa laga wadaa carabkiisa cuslaaday ma qaban karo laakiin iskama uusan dayn haddana waa ku celcelinaho inuu bartuu rabaa falahu ninkaas ajraani laba ajiruu leeyahay labada ajir mid ka mida wuxuu ku helaa dhibaatada iyo dhibka uu maraa kan kalena wuxuu ku helaa akhrinta qur-aanka uu akhrinaa laba ajiruu lehay qofkaas xadiidka laba boqol iyo koobaad can abi mascuudi radia allaahu canhu abi mascuud cuqbata ibni camrin alansaari albadri qaala wuxuu yihi qaala الnabiyu salى اllahu alayhi wala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi man qara'a qofkii akhriya bil aayatayni labada aayadood min aakhiri suurati lbaqara oo suuratulbaqara ugu dambeeya aamana rasuulu a laga bilaabaa labadaas aayadood oo suuratulbaqara ugu dambeeya qofkii akhriya fii leylatin habeen dhexdiis kafataahu labadaas aayadood qofkaas waa ku filan yihiin oo maxay kaga filan yihiin wixii dhib ah iyo shayaadiintu inay ka xijaabaan waa kaga filan yihiin man qara'a qofkii akhriya bil aayatayni labada aayadood min aakhiri suurati lbaqara fii leylatin habeen ka fataahu waa ku filan yihiin labadaas aayadood oo marka suuratulbaqara ugu dambeeya waxay ka mid yihiin adkaarta qofku marka uu seexana ay tahay inuu akhristo labadaas aayadoodna waa soo arooreen adkaartu way badan tahaye waxaa kaloo ka mid ah aayatulkursi iyo kuwo kaloo noo imaan doona haddii ilaa yidhaahdo xadiidka laba boqol iyo labaad can caaishata ana الnabiya salى اllahu alayhi wala alihi wasalam nabigu kaana wuxuu idaa awaa hadduu u dunmo yacni haddii uu u hoydo oo uu tago ilaa firaashihi gogashiisa uu ku seexan lahaa habeenkii markuu tago kula laylatin habeen kasta jamaca kafayhi labadiisa calaacalood ayuu nabigu kulmin jiray labada calaacalood uu isu gey jiray uma nafasa fiihimaa kadibna nabigu waa ku tufi jiray faqara'a fiihimaa labadaas calaacalood wuxuu ku akhrin jiray qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas saddexdaas suuradood ayuu nabigu ku akhrin jiray sala allahu calayhi wala ali wasalam markaasuu haddana ku tufi jiray qur-aankana waa akhrina waana kutufaa uma yamsaxu bihimaa kadibna markii calaa calihi intuu qur-aan ku akhriyay uu ku tufay ayuu labadooda wuxuu marmarin jiray ma stataaca intuu gaaro oo u awoodo min jasadihi oo jirkiisa ka mid ah intii uu gaari karo oo korkiisa ah yabda'u bihimaa labadaas kaf wuxuu ka bilaabi jiray calaa ra'sihi madaxiisa iyo wa wajhi wejiguu ka bilaabi jiray labada calaacalood markuu ku akhriyay qul huwa allaahu axad iyo qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas oo uu ku tufo korkuu marmarin jiray laakiin marka hore wuxuu ka bilaabi jiray madaxa iyo wejiga iyo wamaa aqbala inta soo jeeda oo min jasadihi jirhkiisa ah xabadka iyo laabta iyo intaasuu mari jireen yafcalu daalika arrinkaas nebigu wuxuu samayn jiray ثalaaثa maraatin saddex mar oo mar kasta labadaa calaacalood intuu isu keeno ayuu saddexdaas suuradood ku akhrina waa kutufa jirku marinaa haddana sidoo kale saddexdii suuradood uu ku akrinaa waa kutufa jirku marinaa saddex maruu saas yeeli jiray nabigu salى اllahu عalayh wعalى ali wasalam xadiiska caaisha marka wuxuu muujinaa oo tusinaa adkaaru الnowm inay ka mid tahay qul huwa اllahu axad iyo qul acuudu birabbi اlfalaq iyo qul acuudu birabbi اnnaas qofku marka uu seexana oo firaashkiisa uu tago saddexdaas intuu akhristo korkiisa uu marmariyo kadibna saas ku seexdo can cabdillaahi bni muqafal qaala wuxuu yihi ra-aytu nabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam wuxuu yihi nabigaan arkay wahuwa calaa naaqatihi asagoo hashiisa saaran aw jamalihi ama awrkiisa asagoo saaran wa hiya tasiiru bihi ayadoo la soconee waa saaran yahay waa la socotaa wa hiya iyaduna tasiiru bihi asaga waa la soconee wahuwa yaqra'u nabigu wuxuu akrinaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam suurata alfatxi innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aw min suurati alfatxi ama suuraddaasoo dhan ma ahana qeyb ka miduu akhrinaaye mintaani waa tabciidiyo suuratu lfatxi oo dhan uu nabigu akhrinaya sala allahu calayhi wacalaa wasalam ama qeyb ayada ka mid ah qiraa'atan layina qiraa'o deggan ayuu nabigu akhrinaya oo jilicsan oo aan boobsiis aan lahayn wa huwa yurajicu nabiguna wuxuu samaynaya sala allahu calayhi wacala ali wasalam atarjiic oo loola jeedo meeshii mid u baahan uu nabigu midaayey xarakooyinka waa ishbaacinayey waa dherjinayay xarakada xarakaadku sidaa ogtiin waa saddex waa kordhig iyo hoos dhig iyo god saddexdaasa xarakaad la dhahaa reebkana waxaa la yidhaahdaa sukuun godka haddii la ishbaaciyo waxaa ka dhalanaya waaw kasrada ama hoosdhigga haddii la ishbaaciyana ya fatxada haddii la ishbaaciyana waxaa ka dhalanaya alif nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam qiraa'adiisu marka way deganeed suuratu lfatxi waana madaayay meeshii mid u baahan tarjiica macnihiisu marka waa saas wa huwa yurajicu nabigu tarjiicuu sameynaya sala allahu calayhi wacala wasalam can jundub bni cabdillaahi can الnabiy salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam jundub ibni cabdillaahi اlbajali xadiidka laba boqol iyo afaraad can الnabiy salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam qaala nebigu wuxuu ka wariyay inuu yidhi iqra'uu اlqur'aana qur'aanka akhriya ma اtalafat calayhi ay cala اlqur'aani qur'aanka intay isku waafaqsan tahay quluubukum quluubtiinu intaad iswaafaqsan tihiin qur-aanka akhriya faida اkhtalaftum haddaad iskhilaaftaan oo qur-aanka isku qabatiin faquumuu canhu qur-aanka ka istaaga meeshaa sii fadhinina maxaa yeele waxaa dhici karta dooddu intay badato marka dambe in la istakfiiriyaa dhici karta oo la isdilo nebigu sala allahu calayh wacala ali slam marka wuxuu leeyay haddii qur-aanka isku qabatiin meeshaa sii fadhinina ka kala taga haddii kale qof kasta qumanihiisa qoorta ugu jira waxaa dhici karta in la yidhahdo ninkan waa gaal qur-aanku ku cayaaran kal adaa gaal ah arrintu ay sii xumaato marka wuxuu le iqra'u lqur'aana qur-aanka akhriya maa talafat calayhi intay isku waafaqsan tahay quluubukum quluubtiinna oo aada isku fiican tihiin faida اkhtalaftum laakiin haddaa isqabatiin faquumuu canhu qur-aanka ka istaaga meeshaa sii fadhinina nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam marka xadiiskan wuxuu muujinaya inuu ku dadaali jiray sadu daraa'ic waxyaabaha dhibaatooyinka keeni kara ayuu nebigu sala allahu calayh wacala ali wasalam ummadda uu kala hortagaayay xadiiska laba boqol iyo shanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxu uhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah innii rajulun shaabun anugu waxaan ahay nin dhallinyaro ah wa innii akhaafu anugu waxaan ka cabsanaa calaa nafsii nafteeda waxaan uga cabsanaa alcanata zino ayaa nafteeda uga cabsanaa inaan zina ku dhacaan isaga cabsanaa nin dhallinyaraha nahay walaa ajidu ma heli karo maa atasawaju bihi nisaa dumarka waxaan ku guursadana ma heli karo dhaqaalo ma haysto xoolo ma haysto maxaan sameeyaa fasakata canii nabigu waa iga aamusay yuu yihi sala allahu calayhi wacala ali wasalam uma qultu haddana nabiga waxaan ku yidhi midla daalika kaasoo kale mar labaadaan hadalkii ugu soo celiyey fasakata canii nabigu waa iga aamusay sala allahu calayhi wacala ali wasalam uma qultu midla daalika haddana arrinkaasoo kale ayaan idhi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasalam nabiga wuxuu yidhi yaa abaa hurayra abuu hurayrow jafa alqalamu qalinkii waa qalalay waa engegay hadda qalinku wuxuu la engegaa waa maxay bimaa anta laaqin waxa aad la kulmi doonto yacni wixii lagu qoray oo qadartii ilaahay ah qalinkii lagu qoray qaddii waa engegtay waxaa engegaa marka qalinkii maahane waa qaddii jafa alqalamu qalinkiibaa wuxuu la qalalay oo la engegay bimaa anta laaqin wax adigu aad la kulmi doonto wixii lagu qoray wax iska beddelaa lama arko abu hurayrow haddii ilaahay uu kuu qoray oo uu kuu qadaray inaad guursato oo reeraa yeelato waa heli doonta haddaan lagu qorinna qof kuu keeni karta lama arko wixii la qorayna waa hore ayay dhammaadeen fakhtasi calaa daalika arrinkaas isku dhufaan adoo saas og isdhufaan aw dar ama ka tag saasuu nabigu sala allahu calayh waala wasalam marka waxaa ka muuqata abu hurayra inuu inuu lahaa aan isdhufaano rasuulka ilaahayo nabiguna sala allahu calayh waala ali wasalam saxaabada qayb ka mida oo uu ka mid yahay cuhmaan ibnu madcuun ayaa arrinkaas usoo bandhiga nabigu waa ka diiday sala allahu calayh waala wasalam marka diinta islaamku ruhbaaniye ma laha qofku inuu yidhaahdo anigu ma guursanaayo oo waa cibaadaysanaa bes nabigu waa diiday sala allahu calayh waala wasalam oo wuxuu ka diiday saxaabadii gurigiisa intay yimaadeen rasuulka cibaadadiisa inta weydiiyeen mid ka mid ah wuxuu yidhi amaa ana aniga miya falaa tasawaju nisaa wuxuu yidhi dumar ma guursanayo aniga oo maxaadan u guursantay ina cibaadaystaan rabaa nabigu marka wuxuu yidhi aniga waa soomaa maalmaha qaarna waa afuraa habeenkii qayb ka mida salaadan tukadaa qayb ka midana waa seexdaa dumarkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii qofkii sunnadeeda iska naca falaysa minii nabigu sala allahu alay wasalam marka abu hureyre wuxuu ku yidhi adigoo sidaas og isdhufaan ama iska dhaaf macnaheeduma wuxuu yahay in loo ogol yahay inuu isdhufaano maya sida haddaan sheegnayna nabigu wuxuu ka diiday cuhmaan ibni madcuun tabatulka nabigu waa diiday haddaba fakhtasi macnaheedu maxay tahay sida muuqata waxay ku socotaa suuradeeda suurat اlamri amar fakhtasi isdhufaan calaa daalika arrinkaas adigu og saas korkeeda isku dhufaan waxay dhahan culimmadu waxay la mid tahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur qofkii rabana ha rumeeyo qofkii rabana ha gaaloobo macnaheedu ma in la ogol yahay ah faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur qofkii rabana ha rumayo qofkii rabana ha gaaloobo labadooda mid kasta qof kasta waa u furantaha miya maya lama ogola laakiin macnaheedu wuxuu yahay qofka adduunyada inta uu joogo xor uu yahay laakiin qofkii gaalooba maalinta qiyaama ilahi waa ka aarsanaa inaa actadnaa lilkaafiriina naaran axaada bihim suraadiquhaa qeybtaas dambaana tilmaamay xadiiska laba boqol iyo lixaad can caaishata qaalad waxay tidhi dakla rasuul الlahi salى اllahu عalayh wala ali wslam rasuulka ilaahi calىa dubaacata binti zubayr nabigu wuxuu galay haweeneydaas dubaaca binti zubayr faqaala laha wuxuu ku yihi nabigu salى اllahu عalayh wala ali wslam ayada lacallaki aradti اlxaja waxaan rajaynaa inaad damacdo inaa xajido sanadkan waa soo xaji rabtaa qaalat waxay tihi waqad ay waqad aradtu waan doonay arrinkaas wallaahi hase yeeshee ilaah baan ku dhaartaye laa ajidunii ma isdareemaayo ilaa wajicatan inaan xanuunsanahay maana wax kale dareemi maa inaan xajiyo waa rabaa rasuulka ilaahayow laakiin waxaan dareemaa inuu xanuun isoo haayo oo aan jirranahay laa ajidunii anigu iska dareemay ilaa wajicatan inaan jirranahay maayo xanuunsanahay faqaala laha nabigu wuxuu ku yidhi ayada sala allahu calayhi waala wasalam xujii xaji soo xaji washtaridii shardiso oo see u shardisanee quulii waxaa dhahdaa allaahumma maxillii ilaahayow meesha aan ku xalaaloobaa xayثu waa meesha xabastanii aada igu celido oo aan intaas dhaafi kari waayo wa kaanat haweenaydaas taxta miqdaad ibn اlأswad ninka la yidhaahdo miqdaad ibni camrin alkindi oo miqdaad ibn اlaswad loo yaqaano ninkaas ayaa qabay xaaskiisay ahayd qofku hadduu xaj ixraamto ama cumro uu ixraamto isagoo xajkii cumradii aan dhammayn inuu taxallulo oo u xalaaloobo lama ogola ilan ilaahi wuxuu leeya wa atimu alxaja waalcumrata lilaah xajkii cumrada dhammaystira qofku marka inuu dhammaado howshaas uu dhammeeyo oo uu ka soo faaruqo maahan qofku ma xalaal noqon karo qofku hadduu xaj ixraamto oo uu jirado inuu dharkii ixraamka inta iska dhigo dhar kale iska qaato oo uu iscatariyo oo uu wuxuu doono samay maya ixraamkiis waa inuu ku baaqi ahaado ilaa uu ka raysto markaas kadib uu haddana bartii kasii bilaaba waa inuu kacbada tago oo u dawaafo xitaa xajka haddii uu dhaafo waa inuu kacbada tago oo uu soo dhaafo markaas kadib ayuu qofku xalaaloobaa xadiiskan nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam uu u sheegay haweenaydan dubaaca binti zubayr qayb culimmada ka mid ahaa qaadatay oo waxay leeyihiin qofku marka uu xajka uu aadaa haddii uu iska dareemo inuu jiran yahay ee uu shardisto shardigiisu waa anfacaa oo muxuu leeyahay rabbiyow inaan xajiyaan rabaa xanuun iyo jir aan na dareemaa meeshii aan dhaafi kari waayo meeshaasaan ku xalaal noqonaa oo waxay leeyihin tusaale ahaan isagoo maka aan gaarin oo kacbadii aan gaarin haddii intuu jirrado halkaas uu dhaafi kari waayo meeshii uu dhaafi kari waayo ayuu ku xalaal noqonaa kacbada inuu tagana shardi maaha inuu sugana waxay leeyihiin intuu ka caafimaadana shardi maaha khalaas meeshiisu ka soo laabana qayb culimmada ka mid aha saas ku tagtay xadiidu dubaaca marka waa xadiis caan ah oo culimmadu isku qabteen xujii soo xaji washtaridii shardiso quulii waxaa dhahdaa allaahumma maxillii ilaahow meesha aan ku xalaaloobaa oo ixraamka anugu xalaaloobaa xayثu waa meeshii xabastani aad igu celido oon dhaafi kari waayo wa kaanat haweenaydaas dubaaca ah taxta miqdaad ibn اlaswad miqdaad ibn اlaswad ayaa qabay can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal wuxuu uhi kaana nabiyu salى اllahu calayhi wcalى aalihi wasalam nabigu wuxuu ahaa yakrahu mid nacab an yaatiya arajulu ninku ahlow reerkiisa inuu u yimaado duruuqan isagoo dheelmana habeenkii ninkan waxaa lagu ogaa inuu maqan yahay safar uu aaday reerkii war kama haayaan inuu waqti dambe habeenkii gurigii usoo gargaraaco ayagoo war aan ka hayn nebigu sala allahu calayh wasalam waa diiday aaariq waxaa la yidhahdaa qofka habeenkii dheelmana nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam sida aan soo marnay xadiiskii kacab ibni maalik wuxuu sameyn jiray markii magaalada madiine uu yimaado masjidku ka bilaabi jiray masjidku laba ragca ku tukan jiray halkaasuu iska joogi jiray reerahaya waa loo sii sheegi jiray nabigu inuu yimid waa u diyaargaroobi jiray markaas kadib uu gurigiisa tegi jiray iyadoo weliba maalin ay tahay habeen haddii ay tahana waa kasii daran tahay laakiin waqtigaas itisaalaad ma aysan jirin teleefonadan iyo isgaarsiinta noocaan hadda la isticmaalo ma aysan jirin qofku hadda habeenkii waa imaan kara laakiin waa inuu telefoon iska soo hormariyo oo u yidhaahdo caawa haddii ilaa yihahdo guriga ku soo aadanha waa imaana laakiin soo ciddii waxba aan u sheegin oo iska socda reerkii waan ku talagelin inuu habeenkii gurigiisa yimaado nabigu waa nacay waa diiday kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wala sl nabigu wuxuu yakrahu mid nacab an yaatiya rajulu ninku ahlahu reerkiisa inuu yimaado duruuqan isagoo dheelmana can ibni cabaasin cabdullaahi ibnu cabbaas ana zawjata ana zawja bariira gabadha bariira la yidhaahdo ninkeeda kaana cabdan addoon buu ahaa yuqaalu lahu ninkaa waxaa la dhihi jiray muqiis labadoodu addoonay ahaayeen isagana waa la lahaa ayadana waa la lahaa bariira waa soo marnay oo caaisha radi allahu canha gabadhii gurigeeda joogtay xadiisulifki markii nabigu sala allahu calayh wacala wasalam uu la tashaday usaama iyo cali usaama waa kii rasuulka ilah reerkaaga iska hayso annagu waxaan khayr hayn kuma ogine calina waa tiu rasuulka ilaahayow ilaahay kuma cedhiirin dumarkuna way badan yihiin laakiin gabadha guriga joogto bariira a warayso nabigu sala allahu alay wasalam waa kii bariiro waraystay bariira markaas guriga ay joogto laakiin waa la xoreeyey caaisha radi allahu canha ayaa soo iibsatay oo dadkii lahaa ayay ka soo iibsatay dahabay uga soo iibsatay ayadaa marka soo gaday guriga caaisha marka iska joogi jirtay markii ayadii xor ay noqotay ninkeediina weli addoonnimadii uu baaqi ku yahay ayaa nabigu sala allahu calayhi waala wasalam wuxuu siiyey khiyaar haweenaydu haddii iyadoo addoon ah ninkeeduna addoon uu yahay ay xornimo hesho khiyaaray leedahay markaas ay xorowdo oo xornimadeed usoo gacan gasho khiyaaray leedahay inay ninkeeda iskala joogto iyo ninkeeda inay ka tagto ka fasakhato labadaba waa u furan tahay markii ayadii xornimadii ay heshay ninkeedii muqiis ahaa waa ka fasakhatay waa ka tagtay ana zawja bariira kaana cabdan addoon buu ahaa yuqaalu lahu waxaa la dhihi jiray muqiis kaannii anduru ilayh hadda waxaad u malaydaah uu yidhi inaan fiirin ah oo aan u jeedo yatuufu khalfahaa asagoo gadaasheeda meeraysana yabkii waa ooyaa jacayl uu qabo wa dumuucuhu ilintiisa tasiilu waxay ku daadane oo ay ku dureersane calaa lixyatihi garkiisa ayada jacaylkeedii uu la ooyaa ayadiisoo kama aysan fasakhanoo kama aysan tegin isaguna weli addoonnimadii ku baaqi yahay yacni wuxuu rabay inay isaga doorato oo iskala joogto markii ay ka tagtay ayuu adkayso waaye yatuufu khalfaha gadaasheedu ku meeraysana yabkii waa ooyaa oo wuxuu leeyahay iga tegin wadumuucuhu ilintiisana tasiilu waa socota calaa lixyatihi garkiisa faqaala الnabiyu salى اllahu alayhi wala slm nabiga wuxuu ku yihi lilcabaas cabaas ibni cabdilmuطalib oo cabdullahi bni cabaas aabbihiisa nabigana adeerkiis ah ayuu nabigu wuxuu ku yidhi yaa cabaasu cabaasow alaa tacjabu miyaadan la yaabanayn min xubbi muqiihin jacaylka muqiis uu u qabo bariirata gabadha bariiro ah oo markii hore ay wada joogeen sida u jecel yahay soo lama yaabanid iyo waxa ilin ka qubanaa wa min bukdi bariira iyo bariiro sida ay u nacday muqiihan ninka muqiis liirsay u nacday soo lama yaabanid faqaala الnabiyu salى اllahu calayhi wala wasalam nabigu marka wuxuu ku yidhi ninkan ooyintiisa iyo markii nabigu uu arkay ayuu wuxuu damcay inuu ka ergeeyo ayadii buu marka la hadlay wuxuu yidhi low raajactihi asaga haddaad ku laaban lahayd way fiicnaan lahayd maa ku laabatid ninkaaga oo aad isla noolaatiin qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah ta'murunii mayfare amar miyaa amar hadduu yahay marka waa qaadane waxay tidhi ta'murunii rasuulka ilaahi mayfare qaala wuxuu yidhi innamaa ana ashfacu maya amar maahane laakiin waa ergo ninkaasaan kaaga ergeynaa amar ma aha qasab ma aha laakiin waa shafaaco innamaa ana wax kale maha anugu ashfacu waa ergeynaa qaala waxay tidhi laa xaajata lii fiihi wax dana kama lihiyay tidhi ma rabo ergadiisii ergadii nabiga sala allahu alay slam waa ay diiday sharaxa meeshan hoose wuxuu ku leeyahay wayuukhadu minhu ana shafaacat الnabiyi salى اllahu alayhi wala slm xadiiskan waxaa laga qaadanayo nabiga shafaacadiisa ergadiisa laa yajibu qabuuluhaa fii maa laysa fiihi raaxat lilmashfuuci cindahu inaysan waajib ahayn nabiga shafaacadiisa in la aqbalo laakinahaa lamaa radad shafaacatahu salى اllahu alayhi wala slm laakiin nabiga shafaacadiisii markii ay diiday oo aqbali weyday gabadhii bariiro ahayd inqalaba calayha alxaalu arrintiiba ayada ku soo wareegtay fa saarat hi ayadiibaa waxay noqotay shadiidat alxubbi lahu inay isaga aada u jeceshahay nabiga shafaacadiisa uma aysan diidin waagii dambe jacaylkii asaga dushiisa saarnaa ayadaa lagu soo wareejiyey sida iyadu ay u nacbeedo asaguna u necbaaday wa huwa shadiidu lbuqdi laha asaguna waa nacay aada u nacay saasay noqotay waagii dambe sida isagu daba ooyahay waagii dambe ayadaa ka daba ooyi jirtay bacdama nabiga shafaacadiisa ay diiday uu leeyahay xadiiska laba boqol iyo sagaalaad can cumar bni اlkhadaab radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wala aalihi wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yabiicu mid iibiya nakhla bani nadiir nimankii barunadiir la yidhaahdo geetimiroodkooda midhaha ka soo baxa nabigu waa iibi jiray sala allahu calayhi wala aalihi wasalam wayaxbisu liahlihi reerkiisa ayuu meel u dhigi jiray quuta sanatihim sanadkaas wixii ay quudo lahaayeen oo raashinkai ka dhiga lahaayeen nimankan banuu nadiira waa nimankii khaybar deganaa nebigu sala allahu calayhi waala wasalam sanadkii toddobaad ayuu khaybar uu furtay dagaalna laguma furan nebigu sala allahu alay wasalam marka yuhuuddii khaybar joogta waa la heshiiyey wuxuu yidhi beeraha ka shaqeeya ee geedaha islaaxiya wixii biyo ay u baahan yihiin ha lagu sii daayo midhaha barna idinku qaata barna annagaa qaadanayna saasuu kula heshiiyey nebigu sala allahu alay slam marka cumaalay ka ahaayeen waa ka shaqay jireen midhaha waa la kala bari jiray ayaguna baray qaadan jireen nebiguna sala allahu alay slam iyo saxaabadiisuna baray qaadan jireen markaas waa la iibi jiray nebigu marka reerka ayuu wuxuu uga soo bixin jiray wixii sanadkaas ay cuni laha ilaa sanadka dambe laga gaaro raashinkaasaa marka guriga u ooli jiray laakiin nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam raashinkaas sanad iska dhaafee waxaa dhici karta inuusan bil uusan u dhammaanin bil kaba inuusan guriga oolaa dhici karta oo u dhammaado oo marka reeruhu ay isaga nool yihiin gaajo iyo isaga nool yihiin xadiiska marka waxaa laga qaadanaa qofku haddii uu awoodo inuu reerka iyo caruurta inuu waxu meel u dhigo hadduu awoodi karo tawakulkana kama soo horjeedo nabigaa sameeyey sala allahu calay wasalam xaasaska iyo caruurta nabigu meeluu wax u dhigay sanad inkastoo sanadka aysan gaarayn oo dad dad baahan iyo dad dhibaatayn isu yimaada nabigu uu sii jiray sala allahu calayhi wacala ali wasalam laakiin wax mamnuuca ma aha tawakulkana kama soo horjeedo can ilaswad ibni yaziid taabicigaas waxaa laga wariyay qaala inuu yidhi sa'altu caaishata caaisha ayaan weydiiyey radia allaahu canha oo waxaan ku yidhi maa kaana annabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam maxay buu nebigu ahaa yafcalu mid sameeya fi lbeyti guriga markuu yimaado markuu nebigu gurigiisa yimaado sala allahu calayhi wacala ali wasalam muxuu samey jiray faqaalad waxay tidhi kaana nebigu wuxuu ahaa fii mihnati ahlihi ay fii khidmati ahlihi reerkiisa u khidmay jiray waa u adeegi jiray faidaa samica aladaana nebigu hadduu aadaanka maqlo salaada kharaja waa bixi jiray markaas kadib mihno ma jirto salaaduu aadaa masaajidka ayuu nebigu aadi jiray sala allahu calayhi wacala ali wasalam laakiin inta aadaanka ka horeysa reerkiisu uu adeegi jiray hawsha guriga taal dhinaciisu ka qaban jiray waa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam in badan oo ragga soomaalida ka midana waxaa dhici karta reerka ayagoo dhibaataysan oo caruur ay ku ooye oo halkan shaqa ay u taallo oo dabka waxu saaran yihiin inuu sariir ku dangigaa dhici karta oo ama idaacaddii wax lamid iska dhegaysana nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam markaa markuu guriga joogo khidmada dhinaciisuu ka qaban jiray waan sida saxda ah in hawsha la isla qabto wixii guriga howl ah qofku dhinaciisa uu ka qabto laakiin qof keligeed inta dhibaatooto qofna meel ay jiifta sax ma aha insaaninimona ma aha islaamnimona ma aha xadiiska laba boqol iyo kow iyo tobnaad can anasin qaala wuxuu yidhi qaala اnabiyu salى اllahu calayhi wala sl nabigu wuxuu yidhi marka qaala aa loo soo qadaraa can anasin qaala anas baa wuxuu yidhi qaala اnabiyu salى اllahu calayhi wala alihi wasalam nabiga wuxuu yidhi udkuru sma اllaahi magaca ilaahay xusa walya'kul kullu rajulin nin kastana ha cuno mimaa yaliihi raashinka asaga soo xiga dhinaciisa soo xiga ha ka cuno anasaa wuxuu leeyay nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala wasalam marka raashinka aa cunaydiin bisinka qabta qof kastana raashinka dhinaciisa ka cuno waa aadaabtii nebigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam saxaabada uu baray sidoo kalena cumar ibni abi salama abu salama oo nabiga xaaskiisa ahayd wiil waxaa u joogay la yihahdo cumar ibni abi salama wiil yar u ahaa wuxuu nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam ayaan cuntada la cuni jiray marka wuxuu ihi gacanta markii raashinka la keeno meeshaan doonaa raashin ka soo qaada jiray maalinkii dambe nabigu wuxuu ku yidhi yaa ghulaam sami allaah bisinka qabo wa kul biyamiinika midigtaadana ku cun raashinka markaa cunee midigta ku cun wa kul mimaa yalik raashinka dhinacaaga soo xigana ka cun qofka markaa aadaabta saxdaa waa sidaas raashinka haddii dad badan ay qofku keligiis hadduu yahay meeshuu doona haka cuno laakiin haddii la badan yahay xeerada dhinaciisa ka cuno culimmadu waxay dhaheen laakiin raashinku waa markuu hal nooc yahay laakiin hadduu kala duwan yahay oo tusaale ahaan hilib uu ku jiro hilibkiin hal dhinac uu xigo qofku wax mamnuuca ma aha inuu hilibkii uu soo qaato dhinaca kale yaalay xadiis waxaa jira anas radi allahu canhu uu warina uu leeyay hadda ka hor nin laxaam ah oo hilibka ka ganacsada oo kawaanle ah ayaa nabigu wacay sala allahu alay wasalam raashin buu u sameeyey raashinka marka waxaa ku jira yuu yihi bocor nabigu bocorka waa jeclaa waxaa arkay buuri nabiga oo bocorka ah meeshii raashinka uwa jiraba ka soo qaadana xadiiskaas qayb culammada ka mida waxay u daliishadeen haddii raashinku hal nooc keliya uusan ahayn oo noocyadiisu kala duwan yihiin xeerada meeshii uu ka yaalay inaad ka soo qaadan karto udkur isma allaahi magaca ilaahay xusa walya'kul kullu rajulin nin kastana ka cuno mimaa yaliihi wixii dhinaciisa soo xiga qof kasta can caamir ibni sacdin can abiihi caamir ibni sacd can abiihi abiihi wuxuu ka wariyay sacd ibni abi waqaas waaye qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi man tasabbaxa qofkii ku quraacda kulla yowmin maalin kasta sabca tamaraatin toba toddoba timir qofkii ku quraacda cajwatan oo timirta cajwada ah waa nooc timirta ka mid a cajwadu toddoba xabo oo timirtaas cajwada ka mida qofkii ku quraacda lam yadurahu asaga dhibi maayo fii daalika alyowmi maalinkaas dhexdiisa summun sun waxba ka dhibi maydo walaa sixrun sixrun waxba ka dhibi maayo waa nooc timirta ka mid ah oo sacuudiga ka baxda waa qaali nabigu marku wuxuu leeyahay qofkii subax kasta toddoba xabo ka qaata maalinkaas sun hadduu cabana waxba ka dhibi maayo sixirna waxba ka dhibi maayo xadiiska laba boqol iyo toban iyo saddexaad can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayhi wacala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi idaa akala axadukum dacaaman qof adinka idinka mida hadduu raashin cuno falaa yamsax yaddahu gacantiisa yuusan masixin yuusan iska tirtirin xataa yalcaqahaa ilaa gacantii uu leefleefo oo raashinkii ku yiilay uu ka leefleefo ow yulciqahaa ama qof kale uu yidhaahdo ii leefleef asagoo hadduusan leefleefin qof kale inta u dhiibo uu yidhaahdo leefleef cunugiisii iyo wax la mid ah ama asagu leefleef ama qof kale ha leefleef markaas kadib gacanta iska dhaqo falaa yamsax yaddow gacantiisa uusa iska tirtirin xataa yalcaqaha ilaa uu leefleefo gacantii oo yulciqaha ama qof kale uu yidhaahdo leefleef can abi thaclaba alkhushaniy qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi yaa nabiy allah innaa biardi qowmin annagu dad dhulkooda ayaan ku sugannahay ahlilkitaabi oo ahlu kitaab ah dad ahlu kitaaba dhulkooda ayaan ku sugannahay oo aan degannahay afanaakulu fii aaniyatihim weelashooda wax maku cuni karnaa rasuulka ilaahayow wa biardi saydin dhul ugaareedna waa joognaa ugaartu ku badan tahay asiidu waan ugaarsadaa biqowsii qaansadayda iyo wa bikalbii eygeyga alladii kaasoo laysa bimucallamin aan tababarnayn ay aan tababarnayn wa bikalbii eygeyga almucallami ee tababaran famaa yasluxu lii waxaasaan kuu soo sheegay maxaa iiga habboon oo ii bannaan maxaanse ii bannaanayn weelashooda wax maku cuni karnaa ahlu kitaabka qaansadayda iyo fallaarteeda waa ku ugaarsadaa wixii aan ku dilo oo ugaar ah ma ii furan yihiin ma cuni karaa sidoo kale waxaan ku ugaarsadaa eeyo qaarna waa tababaran yihiin qaarna ma tababarna wixii ay qabtaan wixii nool haddee uu gowrici doonaa laakiin wixii dhinta oo aan gowrac lagala gaarin ma ma ii bannaan yihiin famaa yasluxu lii eyga inuu tababarnay inuusan tababarnayn maxaa lagu ogaadaa markii la yidhaahdo qabo waa inuu qabto joog markii la lahaana waa inuu joogsado amarkaas waa inuu qaato qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala wasalam amaa maa dakarta waxaa sheegtay miya oo min aaniyati ahli lkitaab ahlukitaabka weelashooda ah fain wajadtum haddaa heshaan hayrahaa weelashaas weelal aan ahayn kuwo kale weelal kale haddaa heli kartiin falaa taakuluu fiiha weelashaas ahlukitaabka dhexdooda wax ku cuninina ilan waxaa dhici karta inay khamro leedahay doofaar inay ku cuneenaa dhici karta falaa taakuluu fiiha ku cuninina wain lam tajiduu haddaynaan helin weelal kale faqsiluuha iska dhaqo wa kuluu fiiha ku cuna saasuu nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam wamaa sita waxaad ku ugaarsato biqowsika qaansadaada fadakarta oo aad xuso isma allaahi magaca ilaahay markii fallaarta aad tuure bismi illaah haddaad dhahdo fakul cun xataa hadduu dhinto laakiin bismi illah haddii aadan dhihin ee u dhinto maya waa inaad bisinka u qabato wamaa sita waxaad ku ugaarsato bikalbika eygaaga almucallami ee tababaran fadakarta aada xusto isma allaahi fakul cun magaca ilaahay haddaa xusta marka aad dire bismi illaah ee uu saas ku dilo waa cuni kartaa wamaa sita waxaad ku ugaarsato bikalbika eygaaga gayri mucallamin ama hayra mucallamin laba hayra mucallamin haddii la yihahdo marka waa in la xaaleeyo hayra mucallamin xaal uu yahay mid aan tababarnayn faadragta ee aada soo haleesho dakaatahu gowriciisa fakul cun eyguma tababarna waa qabtay isagoo noolaa u timid waa gowracanaya markaas laakiin macnaheedu wuxuu yahay marka hadduu dilo eygaan ma tababarna soo maaha hadduu dilo maya kuuma furna laguma ogola eyga marka waxaa la mid ah shimbiraha lagu ugaarsado ayaguna waa sidoo kale xadiiska laba boqol toban iyo shanaad can asmaa asmaa binti abi bakrin qaalad waxay tidhi dabaxnaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wacala salam rasuulka ilaahi waqtigiisii baan waxaan gowracannay farasan farasoo wa naxnu bilmadiinati annagoo magaalada madiine joognaa fa akalnaahu waa cunnay farduhu marka waa xalaal xadiiska asmaa baana u daliila laakiin qayb culammada ka mid ah waxay yidhahdeen maya maxaa dhacay ilaahi wuxuu yidhi wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziinatan ilaahay muusan dhihin litadcamuuha ama lita'kuluuha wاlkhayla fardihii baa ilaahay idin siiyey iyo wاlbigaala iyo bagashii iyo wاlxamiira dameerada litarkabuuha inaad fuushaan iyo waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuun waxaadnaan ogeynaa ilaahay waa abuuri doonaa adduunyada waa keeni doonaa oo gaadiid ah يkلق mا لا تعلمuن لakiن xadيiثka أسmاء رaضي الله عanها wuxuu dليil u yahay farduhu inay xalaal yihiin waa yadii nabigan samaynay ay leedahay cid ku inkirtay oo nabiga salى الlaه عليه وعلى آلiه وsلم inuu ku inkiray soo waridayna lama hayo qofka صaxaabiga marka haduu yihahdo waa yadii nabiga salى الlaه عليه وsلم ayaan saas yeelanay hadduu dhaho waxay u badan tahay nebigu inuu arrinkaas uu daalacday haddii nebigu uusan ka reebin arrinkaas intuu daalacday macnaheedu waa iqraar nabigu inuu ogolaaday sala allahu calayh waala wasalam haddii marka farduhu ay xalaal yihiin dameeraha waxaan soo marnay oo waxshiga aan ahayn ee dadka la nool ayaga in xaaraan bay yihiin waa soo marnay oo xalaal aysan ahayn baqlu baqashuna waa sidoo kale maxaa yeele waxaa iska dhalay dameer oo xaaraam ah iyo faras oo xalaal ah wixii sidaasoo kale ahna jaanibu taxriim ayaa xoogga la saaraa marka xalaal ma aha baqluhuna dameerahay raacayaan xadiiska laba boqol toban iyo lixaad can ibni cumar annahu samica wuxuu maqlay annabiya sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabiga ayuu maqlay yanhaa reeba an tusbara bahiimatun in la xabiso oo meel lagu xiro bahiimo xayawaan ow hayruhaa ama wax kale lilqatli dil darteed yacni waxaa loola jeedaa in inta meel lagu xabiso lagu toog barto oo lagu shiish barto nabigu waa reeb sala allahu calayh waala wasalam waxa waa xayawaan qofku marka inuu yidhaahdo waa ku toog baranaa maya wax kaloo ku toog barto heli karaa oo xayawaan aan noola aan ahayn kobuu meel dhigan karaa wax kaloo meel dhigan karaa nabigu sala allah alay slam marka tacdiibu lxayawaanaat waa diiday waa diiday nebigu sala allahu alay wasalam annahu samica nabiya nebigu maqlay sala allahu alay wasalam yanhaa reebay an tusbara bahiimatun in la xabiso oo meel lagu xiro xayawaan noola oo hayruha lilqatli dil dartiis can jaabir bni cabdillah radi allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu alay wasalam radi allahu canhum uyuu qoraa laakiin radi allahu canhumaa waaye qaala wuxuu uhi naha nabiyu sala allahu calayhi wacala ali slam nabigu wuxuu reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi lxumuri wuxuu reebay dameeraha hilibkooda dameerahana waa soo sheegnay waa dameeraha insiga la nool amaa alxumur alwaxshiya dameer farowga isagu waa xalaal can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda nabigu waa reebay warakhasa wuxuuna nabigu ogolaaday fii luxuumi alkhayli fardaha hilibkooda xadiiska jaabirna daliil uu yahay fardu inay xalaal yihiin waa laba xadiis labaduna waa saxiix saxiix bukhaari ay ku jiraan can abi thaclaba alkhushaniy qaal wuxuu uhi nahaa nabiyu sala allahu calayhi wacala sl nabiga wuxuu reebay can kulli dii naabin min asibaac dugaag kasta oo mici uu ku ugaarsado leh hilibkiisa nabigu waa reebay sala allahu calayhi wacala wasalam nahaa nabigu wuxuu reebay can kulli ay can akli kulli dii naabin mid kasta oo u saaxiiba mici oo min asibaaci oo dugaag ah mici uu wax ku qabsado oo ku ugaarsado leh nabigu wuxuu uhi sala allahu calayh wacala wasalam yaan la cunin hilibkiisa libaaxiyaa ka mida shabeelkiyaa ka mida haramcadkiyaa ka mida dawacadiyaa ka mida weerkiyaa ka mida waxaasoo dhan way ugaarsadaan micidooday ku ugaarsadaan nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam in hilibkooda la cuno waa xadiis caam ah dhurwaaga xadiiskan caamka waa soo gelaa naha nabiyu sala allahu alay slam can akli kulli dii naabin min asibaac saas daraaddeed culammada qayb ka mid ah waxay dhaheen dhurwaaguna wuxuu leeyahay mici uu ku ugaarsado saas daraaddeed isaguna waa xaaraan laakiin xadiis waxaa jira jaabir ibni cabdillaahi laga wariyey oo uu leeyahy nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu yidhi dhurwaaga qofka muxrimka hadduu dilo waa ugaar waxaana laga rabaa neef ariya inuu sadaqeeyo qofka muxrimka ah oo ama cumrada ama xajka aada inuu ugaarsado looma ogola waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurmaa soo ma ahayn inta qofku muxrim uu yahay ugaarta beriga maya laakiin badda waa ka ugaarsan karaa haddii markaa isagoo muxrima uu ugaar dilo ugaartaas waxa ugu soo dhow oo bahiimatul ancaam ah waa inuu intuu qalo masaakiinulxaram waa inuu u qaybiyo hadduu cawl uu dilo waa inuu neef arya sadaqeeyo hadduu goodir dilo neef lo ah ugu soo dhow waa inuu sadaqeeyo gerioo kale hadduu dilo neef geela waa inuu sadaqeeyo wahaakada jaabir marka wuxuu leeyay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala ali wasalam addabucu saydun dhurwaagu waa ugaar wa fiihi shaatun qofka muxrimka ah haddii uu dilana neef arya waa inuu sadaqeeyo xadiiskaas jaabir qayb marka culimmada ka mid ah waxay dhaheen wuxuu khasisaa xadiiska abi taclaba iyo xadiiska abu hureyra abu hureyrana wuu wariyay xadiiskan xadiis lamid ah waa khasis ah oo nabigu sala allahu calay wasalam guud ahaan wuxuu yidhi wixii mici ay ku ugaarsadaan leh hilibkooda lama ogola waxaa laga soo reebaya leeyahy marka dhurwaag oo xadiiska jaabira asaga si khaasa ku soo arooray laakiin ilaa waagii hore khilaafka dhurwaagu weli waa taagan yahay qayb culammada ka mid aha weli waxay taagan yihiin dhurwaagu inuusan xalaal ahayn oo xadiiskan caamka uu soo hoosgelaa waa marka masale khilaafi ah laakiin inta ilaahay uu xalaaleeyey oo culammada isku waafaqsan yihiin dhurwaag ka badan soo ma aha waxa gooniyo haddii hilibkiisa loo raadsado macaan gooniyin hadda kuma maqal waxa gooniyo loo raadsado hadda ma leh meeshiisaa iska jooga marka xadiiska mideeda kale dadka caamada ah waxa khilaafku uu ku jiro isqabqabsiga badan uu ku jiro caamada looma keeno caamadu diinkan caamka ah oo waasica oo ay fahmayaan oo culimmadu ay isku waafaqsan yihiina dadka caamada ah loo akhriya wixii khaas ah oo culimmadu isku khilaafayaan waa gooni waa howl culimo u taalla waayo khilaafkooda iyo yaa raajixa iyo yaa marjuuxa iyo maxaa daliil u ah iyo kaas daliil umaha waa howl culmo u taala lakiin dadka caamada ah diinkan laysku waafaqsan yahi oo tiradii ka batay dadka caamada ah loo soo bandhiga isagaasaa loo baahan yahay dadka caamada in loo akriyo la fahamsiiyo xadiiska laba boqol toban iyo sagaalaad can cabdillaahi bni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi waali wasalam cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyey rasuulku ilaahay mara inuu soo maray bishaatin mayitatin ri oo dhimatay oo baktiday faqaala nabigu wuxuu yidhi halla istamtactum biihaabihaa oo haraggeeda maxaa ugu intifaaci weydeen istamtactum waxaa laga wadaa intafactum maxaa ugu intifaaci weydeen haraggeeda intaad haragga ka baxsataan maxaa ugu intifaaci weydeen qaaluu waxay dhaheen innahaa mayita waa bakti rasuulka ilaahayo waxayna og yihiin baktiga ilaahay inuu xaaraantinimeeyey hilibkiisa lafihiisa wixii dhan marka waa israaciyeen waxay dhaheen waa bakti qaala wuxuu uhi innamaa xaruma akluhaa in la cuno ayaa xaaraan ah waxa ilaahay u xaaraantinimeeyey waa hilibkeeda laakiin maqaarkeeda haraggeeda waa lagu intifaaci karaa ayib haddii meyita ay tahay waa nijaaso ma aha korkeedoo dhan waa wada nijaas hilibkeedu waa nijaas mar hadday baktiday hilibkeedu waa nijaas lafaheedu waa nijaas waxeeda dhan waa wada nijaas waxaa nijaasta noqonaana waxaa ka mid ah harageeda maqaarkeedu waa nijaasooba laakiin waa la daahiri karaa isaga waa in la daahiriyo maxaa lagu daahirina waa la megdayna markii la megdeeyo oo waxaas fadalaadka ah oo dhan laga jaro oo cusbo iyo waxyaabo la mida loo isticmaalo oo uu qalalo hadhowdii daahiru noqonaa marka maqaarka noocaana daahirnimadiisu waa in waxaasoo dhan laga gooyo oo la qallajiyo khalaas hadhowdii waa lagu tukan karaa waa daahir asagu saasuu daahirku yahay xadiiska laba boqol iyo labaatanaad can maymuuna anna fa'ratan maymuuna waxaa laga wariyey jiir ama dooli ayaa waqacat waxay ku dhacday fii samnin subag dhexdiis dooligu had waa dhib badan yahay wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xaramka iyo xilliga dhexdiisa meel kastoo lagu arko ha lagu dilo khamsun fawaasiq yuqtalna fi lxilli waalxarami xilliga dhexdiisa xilliga waxaa laga wadaa dhulka aan xaramka aan ahayn xaramka wixii ka baxsan xaramka dhexdiisana waa lagu dilaa xilliga dhexdiisana waa lagu dilaa shan oo xayawaanaad ka mid dooliga ka mid ahaa dooliga iyo tukaha iyo dafada iyo dabaqalooca iyo way badnaayeen anna fa'ratan jiir baa waqacat waxay ku dhacday fii samnin subag dhexdiisay ku dhacday famaatat marka waa dhimatay waa nijaasooday soo ma aha ilaan dhimashadaasi ku nijaasoobaye markaas uu nool yahay oo uu cararaa markaas korkiisu nijaas ma aha laakiin mar hadduu dhintay dhimashadu ku nijaasoobay famaatat marka way dhimatay fasu'ila nabiyu sala allahu calayhi wacala slam nabigaa la weydiiyey canha ayada faqaala wuxuu yidhi alquuha ayada iska tuura iyo wamaa xowlahaa wixii hareeraheeda ah ayada iyo wixii dhinacyadeeda isla tuura wa kuluuhu samnigiina subagiinana iska cunoo isticmaala saasuu nebigu sala allahu calayh waala wasalam waxaa muuqata subagu marka inuu ahaa subag fadhiya oo suba subag maayaca oo dareero ah inuusan ahayn ee hadduu dareero noqon lahaa nabigu ma uusan dhaheen ayada iyo wixii hareeraheeda ha la tuuro ilaan waxa la tuuraya waa wax adage hadduu maaci ahaan lahaa saas ma dhaheen marka hadduu maaci yahay oo ku dhex dhaco xukunkan ma lahaa laakiin waa markii subagu uu adag yahay jiirkaas meelihii uu taataabtay oo uu ku dhintay iyo hareerihiisa waxaaso dhan waa laisla tuuraa inta soo hartayna waa nadiif can ilbaraa radi allahu canhu xadiiska laba boqol iyo labaatan iyo koowaad baraa ibni caazib qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabigu wuxuu yidhi ina awala maa nabda'u bihi waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabayno fii yowmina haada maalinkeennan kan ah waa maalin ciid ah waxaa ugu horeeya oo aan ku bilaabayno an nusalliya waa inaan tukanno marka ugu horeysa waa tukanaynaa ciiddii salaaddii ciiddaan tukanaynaa ina awala maa waxa ugu horeeya oo nabda'u bihi aan ku bilaabayno fii yowmina haada maalinkeennan kan ah an nusalliya waa inaan tukanno uma narjica kadibna waa inaan laabanno fananxara oo markaas aan hadyigii aan qalno udxiyadii ciiddaa marka waxay ciiduladxaa marka hore salaada la tukanaa markaas kadib ayaa waxaa la qalaa wixii hadyi ahaa ilaan salaada ka hor haddii la qalo ma ansaxayo udxiyo noqon maydo udxiyadu bacda salaa waa inay dhacdo uma narjica kadibna aan laabanno fananxara oo aan markaas qalno ama aan gowracno wixii had wixii udxiyo ahaa man facalahu qofkii sidaas yeela oo salaada kadib qala faqad asaaba sunnatanaa sunnadeennii waa asiibay jidkeennii dariiqadeennii ayuu qofkaas ku taagan yahay saasuu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam waman dabaxa qablu ay qabla salaati salaada ka hor qofkii qala fa innamaa huwa wax kale maahaneh asagu laxmun waa hilib qadamahu liahlihi reerkiisa u hormariyey waa hilib reerkiisa u hormarsaday yacni udxiyo ma aha marka waa neef hilib ahaan loo qashay udxiyo ma aha udxiyadii baa laga rabaa fa innamaa huwa wax kale maaha asagu laxmun waa hilib qadamahu liahlihi reerkiisa u hormariyey laysa min annusuki nusuga xaggiisa yani udxiyadu ka wadaa laysa min annusuki ay min aludxiyati udxiyada xaggeeda fii shay-in waxba kama aha wax udxiya uu ka yahay neefkaas lama arko waa inuu marka udxiyadii kusoo celiyo oo bacda salaa waa inuu qalo saasuu le nabigu sala allahu calayh waala wasalam hada wabillahi towfiiq wsala allah wasalama calaa nabiyina maxamed wacala ali w saxbi